wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan qodobada aanu idinku heenno barnaamijka wada jir ee toddobaadkanna waxaa ka mid ah waa sidee doorka dhallinyarada soomaaliyeed oo qiyaastii toddobaatan iyo shan boqolkiiba ka ah bulshada soomaaliyeed oo marxalad soo kabasho ah ku jirta dhallinyarada hadda sanadihii hore iyo sanadkan way kala duwan yihiinoo sanadkan waxay ku baraarugsan yihiin dalkiina ayaga leeyihiin dhalinyarada maxay qabsadeen waa laga gudba xiligi la dhahay dhalinyarada maxay qaban karaan waxaa la ogaada dhalinyarada inay wax badan qaban karaan oo wax badan ay sameeyeen oo wax badan ay qabteen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo ka soo kabanaysa colaadihii beelahana door intee leeg ayay dhallinyaradu ka qaadanayaan qalbigeena waxaa kusinaa dhallinyaro nahay dhallinyaraduna waddanku u baahan yaha aan nahay kaalkacayna anaga noo baahan tahay mustaqbalka shalay iyo maantana anagu aan nahay sida anagu marka anaga iyo jiilka naga dambeeya nabad ugu noolaan lahaayeen baan ka shaqaynaa
waa deeqa xirsi xasan oo ka mid ah midowda dhallinyarada labada qaybood ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo barnaamijka wadajir u waramaysa waxaa kaloo barnaamijka wadajir oo toddobaadkan aanu ku eegayno doorka dhallinyarada ee dhismaha waddanka marti inoogu ah ismaaciil axmed cali oo ah wiil dhallinyaro ah oo araggala islamarkaana ka shaqeeya caawinta dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qaba madaxna u ah urur ay ku midaysan yihiin aan mar walba waxaa aaminsanaa in aanan bulshada lagu naqan culeys bulshada aad waxqabad nin leh aa u naqato ama gabar leh si aad wax walba door uga qaadato marka alxamdulilaahi sidaa daraaddeed ayaan u jecelahay dadka araggala amba dhigahala inaanu caawiyo barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo cabdishakuur ali axmeda maxamed nuur macalin maxamed ayaa soo saaray qiisna waa uu farsamaynayaa waa mar kale iyo barnaamijka wada jir waa xagaag sannad walba bilaha mey iyo juun waxaa la xusaa doorkii dhallinyarada soomaaliyeed ay ka soo qaateen xornimada iyo dowladnimada soomaaliya tobanka mey waxaa loo asteeyey sanad walba maalinta dhallinyarada soomaaliyeed waxaa lagu xasuustaa dhallinyaradii s y l sidoo kale maalmaha sida aadka loo xasuusto waa maalmaha xurriyadda sida lix iyo labaatanka juun iyo weliba kowda looliya sanad walba oo ah maalmo taariikhi ah dhallinyaraduna ay xasuus gooniya u leedahay maadaama dhallinyaradu ay ahaayeen kuwii dhaliyey xurriyadda iyo dowladnimada ay dadka soomaaliyeed ku naaloonayaan haddaba dhallinyarada wakhtigan jirta door intee leeg ayay qaadanayaan magaalada muqdisho ayaa dhallinyaradu isugu yimaadeen iyagoo ka kala yimid gobolada dalka si ay uga hadlaan doorkooda islamarkaana waxaa kaloo la siiyey tababaro ku saabsanaa bandhiga waxyaabaha ay qabteen dhallinyarada iyo sida ay usii kobcin karaan cabdixaafid xuseen waa guddoomiyaha golaha dhallinyarada dhallinyarada iyo doorkooda wakhtigan ayuu barnaamijka wadajir uga warramay
saa wada ogtihiin isbuucan waxaa ku jirnay toddobaadka dhallinyarada soomaaliyeed kulammada aaday u badnaayeen waxaana lagu soo aadiyey shan-iyo tobanka mey waxaa laga kala keenay dhammaan dhallinyarada gobolada soomaaliya maadaama loo arkayay inay tahay fursad aada u weyn oo dhallinyarada dhammaantood looga faa'iidey karo dhammaan gobolada markii laga keenay waxaa la sameynayay tababaro oo dhallinyarada ay qaadanayeen tababaradaas waxaa fududeynaya u s aid ayadoo u soo maraayo wasaaradda dhallinyarada sboortiga iyo annagoo caawinayna oo ah golaha dhallinyarada marka tababarkaas wuxuu ahaa wacyigelinta dhallinyarada ugu yaraan saddex afar maalin uu socdaa maanta la rabaa in lasoo gabagabeeya maanta ugu dambeysa waxay qaadanayaan dhallinyarada tababar social mediaha iyo saameynta ku leeyahay dhallinyarada isbuucan anaga dhammaan ahaan guud ahaan dhallinyarada waxaa ku jirnay dabaaldegaas oo ah taaladii s y l inaan dayactirkeeda qayb ka naqanay xalayna xafladii weyneed oo fifteen may inaan ayadana sidoo kale dhammaan qaybka naqanay iyadoo inala joogeen dhalinyaro gobolada kiimaad waaya marka dhallinyarada waxaa laga hadlayay doorkooda siday u qaadan karaan marka een, doodii ku saabsaneed doorka dhallinyaradu m- maxaa kaaga baxay dhallinyaradii gobollada ka yimid iyo kuwii caasimadda iyo ururkiina dhallinyarada wallaahi em, dhallinyarada gobol kasta waxaa ka imaanaya afar qofood oo dhallinyaradaas matalayso afartaasna waxaa lagu soo xulay eh, dhaqdhaqaaqa iyo sidai meesha ay joogaan ay muhiimadda ugu leeyihiin Eh, markay imaadeen eh, wax badan ayaa laga faa'iiday ayagana ay faa'iideen Eh, gobollo kala duwan iyo aragtiyo kala duwan iyo waxay kala haysteen baahiyo iyo dhaqamo iyo waxyaalo badan oo kala duwan saas daraaddeed eh, Eh, waxaan rajeynaya in annagana wax ka faa'iidna iyagana ay wax faa'iideen tababarkana muhiimadiisa waxay ahayd waa ogtahay hadda waqtiga lagu nool yahay adduunka waxaa dhallinyarada saamaynta gooniga ku leh waa social media waay ee, midda ah, muhiimka waxay ahayd qofka dhallinyarada ah muxuu wadankiisa u qaban karaa wa- waxay ahayd ee, mid ka mid a ee, waxyihii la isweydiinayay marka ee, dhallinyaro ahaan maxay dhallinyaradu u qabanayaan wadankooda waqtigan
dhallinyarada hadda waqtigan joogo wadankooda waxay u qabanayaan waxay tahay inay uga faa'iideeyaan walaalahooda kale dhallinyarada ah aanan awoodin waxyaalaha badan sida waxbarashada dhallinyarada qaar ee aaminsan dhibka iyo dagaalada iyo rabshadaha inay wacyigeliyaan in ay xusaan eh, taariikhdii hore dhallinyaradii soomaaliyeed si ay ugu noqdaan wax askaane ayaga ay- ay markasta ay fiirinayaan ama ay ku taashanayaan haddana waxay diyaar u yihiin dhallinyarada inay mar walbo eh, dowlad kasta iyo madax kasta imaad inay la shaqeeyaan mustaqbalkana waxay ka shaqeynayaan hadafka ugu weyn ee dhallinyarada soomaaliyed leeyihiin waxay tahay in la helo dhallinyaro waxbartay wadankoodana jecel wadaniyiin ah rabana inay mustaqbalka wadankan uu noqdo wadan dad isfahansan oo isla soo shaqeeyay oo dhallinyaronimadooda shaqo soo bilaabay inay mustaqbalka wadankan hogaamiyaan waa gartay marka een, ugu dambeyn een, dhallinyaraha gobolladii ka timid ee, waxbay soo bandhigayeen dhallinyarada qaranku waad joogteen dhallinyaradii kale ee heer gobol waa la joogay marka arinta si guud marka looga hadlayo wadankan nabad ayuu u baahan yahay marka iyo xasilin in la helo door intee le-eg ayay dhallinyaradu ka qaadan karaan ma iska waraysateen arintaas Eh, aad iyo aad eh, dhallinyarada gobolada dhan ay ka wadayimideen ay ku jirto eh, gobolada waqooyi Een, marka eh, gobolada way kala baahiyo badan yihiin dhankaas marka loo fiiriyo Een, waa waxyaalaha waxay ka mid ahayd aadka loo falanqeeyey oo dhallinyarada ay ka wada tashateen Eh, go-aano fiican ay ka soo saareen waxayna kulli ay- ay- ay- ay ballan ku qaadeen inay mar walba ay ka shaqaynayaan nabadgelyada iyo si- siday ay garab u sii lahaayeen maamuladooda iyo dowladda federaalka soomaaliya mar walbana dhallinyarada soomaaliyeed waxay u taagan yihiin horumarka dalka cabdixaafid xuseen gudoomiyaha golaha dhallinyarada qaranka oo barnaamijka wadajir u waramayay ayuu kaasi ahaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay ku naaloonaysaa nabad kadib markii xal laga gaaray colaadii muddada ragaysay ee qaabbeeleedka ku salaysnayd haddaba door intee leeg ayay dhallinyaradu ka qaadanayaan maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban dhallinyarada su-aalahaas iyo su-aalo kaleba soo saaraha barnaamijka wadajir ayaa weydiiyey deeqa xirsi xasan oo ka mid ah gole ay ku midaysan yihiin dhallinyarada labada qaybood ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaan u imid saa uga qayb qaan- een, uga qaybgalnay dhallinyaradii gobolada istudiyada layskaga soo xulay iyo dhallinyaradii qaranka iyo gobolka banaadir si aan uga qayb- ugu- ula dabaaldegi lahayn danaheenana uga tashan lahayn baa halkaan u nimid maanta ee, dhallinyarada ururada ee, maamul goboleedyada oo dhan ayaad qayb ka ahayd waxaad ka socotaa gaalkacyo Ee, shirka maxaa ka sheegtay Een, shirka waxaan ka sheegay aniga ururka aan ka socda gaalkacyo waa urur ay ku midaysan yihiin dhallinyarada labada dhinac ee galmudug iyo puntland sidaa ogtaba gaalkacyo waxaa degan laba isteed labada isteed oo degan marka ururka waxyaalaha uu ka qabto ay tahay isdhexgalka maadaama laba isteed oo colaad soo colo- colaad badan ka soo dhexayso in badan soo jiitamaysay ay tahay haddana saddexdii sano u dumaysay hadda si xasiloonin lagu wada noolyahay ururka marka dhallinyarada ah een, waxaan sameynaa waxyaalo badan isdhexgalkii dhallinyaradii marka waxyaalahaas baan meesha ka sheegay aan qabanay waxyaalihii noo suurtagala waxyaalaha aan ku rajoweyna inay noo suurtagalaanin intaba baa halkaas ka sheeganaa wuxuu ka shaqeeyaa ayaa tiri arrimaha nabadeynta isdhexgalka magaalada gaalkacyo kaalinta aad ku lahaydeen nabadeynta ee, maxay ahayd ma dad is horjoogay oo hub isu haystay ayaad ka dhex shaqaynayseen ururkiina oo ka dhex shaqaynayay sidii laisugu soo dhaweyn lahaa dad noocee bay ahayd aada u soo joogtay oo ururkiina uu u taagan yahay inuu wacyigeliyo ama uu nabadeeyo ma bulsho hubaysanba waa noocee qofka aan garanayn gaalkacay weligii aan tagin maxaa u sheegi lahayd aniga waxaan horjoognay aniga laba laba waxyaalood baan la diriirayna mid waxayd perceptionka dadka qalbigooda waxa taala isbaaro isbaaro ah haddaa gedigaa u gudubsid waa lagu dilaya haddaa gedigan kale u gudubsidna waa lagu dilayaa middaa koowaad waan la diriirayna inaan perceptionka dadka maskaxdooda aan bedelno una sheegno in isbaaradu qalbiga tahay aysan ahayn action ama wax ka hor imaanaya ficila oo aysan jirin cid cid yacni ay tahay waxa annaga iska dhaadhicina iyo midda koowaad oo midda kaloo ah in meesha dad yani ishor fadhiyaysan lakiin laba state oo si degdeg ah marxalad degdeg hadday ku yimaadaan qofka isku koranaya ay tahay laakiin dad difaac kuwada jira ma ahan laakiin state walba gobolka meesha xaafadiisu degan yahay sidoo kale waxaa jira dad oo reebaadiye ah dadkaas aad xoolaha xoola dhaqatada aadba isku laayaan waxay iskugu yimaadaan ceelasha marka iyaga laftigoodu waa dad iyaga laftigooda difaac ku jiro marka waa u tagnaa marka dadka waxaa u sheegaynaa dagaalka xadaa tagtay uguma tegisa ciidan kale xiran hadda oo meel kala kala fadhiya laakiin waxaad ugu tegaysaa magaalo hal mid ah hal joonti ah isku xiran bay hadda ugu saddexda labada sano hadda u dambeysay saasay ahayd nabadaasaan lagu wada nooleeyaa waa garta magaca ururkiina iyo wuxuu u taagan yahay ururkana waxaa la dhahaa johnti gaalkacya committee baa la dhahaa wuxuu ka ogtaa yani dhallinyarada isku xirka dhallinyarada ama isku dhafka ka- sidaa ogtiin gaalkac waxaa laga aasaasay guddi dhallinyaro ah guddi haween ah oo isku dhaf ah guddi odayaalo isku dhaf ah guddi ciidan oo isku dhaf ah annagu waxaana guddiga isku dhafka ee dhallinyarada Een marka gu- magacayagu wuxuu taagan yahay isku xirka labada dhinac yani dhallinyarada isku dhafka labada gedi buu magacayagu taagan yahay marka qolada fiican oo ka shaqaysay ee oo u istaagtay inay qaybahaas dhan ee bulshada ka kooban dhallinyarada oo lafdhabartii ah ay howlahaas qabtaan iyo odayaashii waa kubee Een, anagu horta siyaasiyiin ma daba taagnin dowladna ma daba taagnin keliya anagu iskayagoon baanu soconaa Een, marka cid kastana gacan saar baa la leenaha yacni cid naga hor istaagaysa ma jirto maanta haddii aan rabno inaan wax samayno yacni niyaddeena ma soo gelaysa ama idin arkaan odayaashii aad ka socoteen ama idin idin arkaan yacni siyaasiyiinta ama adigoo dhankaa kale ka munaashaqoonaya ku arkaan taa niyaddeena ma kusoo dhacda laakiin keliya qalbigana waxaa kusinaa dhallinyaro nahay dhallinyaraduna waddanka u baahan yaha aan nahay kaalkacayna anaga noo baahan tahay mustaqbalka shalay iyo maantana anagu aan nahay si- sida anagu marka anaga iyo jiilka naga dambeeya nabad ugu noolaan lahaayeen baan ka shaqaynaa saas weeyaan hadda eh, kulankan halkan ka dhacay ee isugu yimaadeen dadka idinla midka ah ee ururada maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir idinkoo matalayay gaalkacyo waad joogteen rajadaadu iyo dareenkaaga waxaa ka filaysaa inay ka soo baxaan kulankan
een rajadayda dee waad garanaysaa dhallinyaro aqoon-yahano ah dhan walba isugu jiro markay meel isugu yimaadaan cilmi iyo waxay kala faa'iidayaan yacni hankoodii inuu sii dhismo dhiirigelin badan baan ka helay waayo waxaa waxaan u imid dhallinyaro wada han leh oo hankooda uu ka horeeyo dhibka uusan yacni ay ka horeyso dhibka dad- dalka ka taagan uu hankooda iskala weyn yahay hankooda fiican yahay miishin dheerna leh marka waxaas leeyahay dee shirkan runtii waxyaalo badan baan ka faa'iidnay anagu waayo waxaa u nimid dhigayaygii talooyin badan bay nagu siiyaan anaguna istructurada iyo qaababka u dhisan yihiin bay nagu saacideen noo sheegaan anaguna sidoo kale marka waxaan rajaya inaan noqono kulligeen hal joonti insha allah gaalkacyo waa magaalada gobolka mudug qofka aan tagin dhowaan qabay fikirka ah waa magaalo colaadeed muuqaalkeeda iyo bersamaadkeeda ugu dambeysay iyo siday ahaan jirtay maxaa u sheegi lahayd fariinta aad gaarsiinaysaa maxay tahay gaalkacay horta hadda social media ba aada loogala socdaa Een, marka waxaan leeyahay qofkaan gaalkacay waa social- social mediana la socon dabcan fariintan laga yaabo inay si uun u gaadho maxaa u sheegi lahayd waxaan u sheegayaa gaalkacay waa mid qalbigeeduna waa mid hal hal dhinac laba airbortba magaalada ku yaala kaad habba u baahan taad kasoo geli karaysaa kontaroolada sidoo kale yacni magaaladii waa hal joonti cidna cid ma ma takooriso cidna cid ma dhibaataynayso cidnana yacni isma dhe ma jiro gediyadii iyo waxaas laakiin anagu hal qalbi baan leenahay keliya dhibta keliya na haysto waxay isbaara keliya qalbigayga taale oo nala ka dhaadhiciya iyadana waan iska saaran marka dadkan waxaan rajaynaya inay ka baxdo taas arrintaas dhinaca guurka ma saameyn jirtay
een guurkuma badnayn laakiin hadda dhex- isdhexgali badan baan sameynay waayo labada qof dee labada dhinac ku kala nool maba is arki karaanin oo f- ma jiro gabadhuna way ka cabsanaysa inay xagga u gudubto wiilkuna wuu cabsanayaa laakiin jaanis badan bay hadda isku heleen hadda guurkii waa siyaaday sidii markii hore ma saamayn jirto anagu dad iska markii horeba iska waxaan ahayn isla xiriir dhow iyo xididnimo ka dhexayso haddana markii dhibdhaco sidii waxaan u dhaqmeeynay camal dad oo wadamo kale kasoo kala- kasoo kala jeeda laakiin hadda guurku wuu siyaaday een, in badan barnaamijyada labada gidikaan doonaan ku qabsanaa kama fakarno dhib xagga amkaaga yimaada iyo waxaas doona dhalinyarada maxaad u sheegaysaa
Een, dhallinyarada waxaan u sheegayaa inay noogu yimaadaan gaalkacyo number one say noola ay u arkaaneen gaalkacyo say yani u noqotay meesha keliya een, meesha keliya oo nabadeedii iyo ay maadaama ay tahay saldhigga soomaaliya ee nabadda waxaas le dhallinyarada waxaan leeyahay ha garab istaagaan dhallinyarada reer gaalkacyo say gaalkacyo ay nabad u tahay sal- saldhigga waxay saldhig u tahay nabadda soomaaliya badanaa waxaa la dhahaa gaalkacyo dhib baa ka dhacay oo gobollada kale waan ka duwannaha laba state baa isku hayaa la dhahaa oo ma jiraan stateyo kale oo saan dirs una hal magaalo wadaago wadaaga ma jirto marka waxaan waxyaalaha la yaab kalaan tusayna waxay tahay annagoo puntland iyo kelmid u kala saaray inay gaalkacyo tahay mid ayna soo booqdaanin aan ku soo dhoweyno ay in badanna ay noo yimaadeen dhallinyarada qaran- qaranka iyo banaadir iyo go- go- een, isteedyada oo dhan aan ku martiqaadnay gaalkacyo iyadoo joonti ah deeqa xirsi xasan oo ka mid ah dhallinyarada labada dhinac ee magaalada gaalkacyo oo laba maamul ay ka arimiyaan oo midow samaystay islamarkaana barnaamijka wadajir uga warramaysay doorka dhallinyarada ee gaalkacyo nabadeeda ayay ahayd soo saaraha barnaamijka wadajir ayaa waraystay aadan cali mayo waa mid ka mid a dhallinyarada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya koonfur galbeed door intee leeg ayay dhallinyaradu ku leeyihiin sidee uga qayb qaataan nabadda iyo horumarka su-aalahaas iyo su-aalo kale ayaan aadan weydiiyey موضوع هو ها لنيرد محي قبسدين وعلى قد بحري لداها لنيرد محي قبا كران وحلو قال لنيرد أنا وحبضان قبا كران أو وحبضان إيه سميين وحبضان إيه قبتين وحلو سو بندقاي مامل كسو سو بندقاي لنيرد وحي هرو قبتين إنشيتيف كي إيه سميين وحي بقومي مسنا وحي هدو إيه نلسو بندقاي
marka maxaa idinku qabateen haddii aad idin koonfur anaga wax badan oo qabsoomay ee, hase haatee markii dad ajnabi wax loo sheegayo iyo dadka ummadda marka wax loo sheegayo waa kala duwan tahay markana waxaan ugu talagalnay in wax aan qabanay aan soo koobno Ee, waxyaabaha aan qabanay waxaa ka mid ah in ee, dhallinyarada isku xirnay ee, gobollada in dhallinyaradii degmooyinka isku xirnay in dhallinyaradii iyo maamulkii dowlad maamulkii dowladda aan isku xirnay in dhallinyaradeena koonfur galbeed ay yihiin dhallinyarada ugu badan oo siyaasadda lagu tukula gaar ahaan wasiirada cusub oo hadda aad dareemaysaan siddeetan iyo shan boqolkii wadda dhallinyaro ah taas waxay ku imaatay dadaal iyo wacyigelin badan oo dhallinyarada koonfur galbeed ay sameeyeen dhinacyada sida gaarka ah dhallinyaradu ay wax uga qabtay marka koonfur galbeed laga hadlayo maxaad nooga sheegi kartaa waxaan uga sheegi karaa waxa ugu muhiimsan een, wada shaqaynta iyo eh, wada shaqaynta dowladda iyo wada shaqaynta dhallinyarada dhexdooda iyo ururada bulshada iyo dhallinyarada iyo dowladda si ay wada shaqaynayaan koonfur galbeed marka la joogo dhallinyaradu door intee leeg ayay ka qaataan nabadda Eh, dhallinyarada dadka ugu horeeya oo nabad ka qayb qaata waa saan hore kugu sheegay waxayna markas u taagan yihiin koonfurta waxay og tahay annaga waxaan lena astaan la yidhaahdo nabadaa naas la nooga leh waana fahmi kartaa qiimaha inoogu fadhido nabadda waxaa kaloo aad fahmi kartaa inaan nahay dad nabadeed oo aad dareemi karto waxaana dad ku wanaagsan soo dhoweynta dadka markasta soomaalida isku soo dhowaatana waa markastoo nabad iyo xasiloon waddanka uu helo
aadan cali mayow oo ka mid a dhallinyarada koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka wadajir warramay waa tahay iminkana gobolka banaadir dhallinyaradu door intee leega ayay ka qaadataan nabadda iyo weliba barnaamijyada dib loogu dhisayo magaalada caasimadda oo ah soomaaliya ee muqdisho cabdikaafi maxamuud makaraan waa guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed ayaa la kulmay oo weydiiyey su-aalahaas iyo su-aalo kaleba bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah aadaa umahadsan tahay dhammaan eh, idaacadda raadiyo muqdisho iyo dhammaan asxaabta Eh, farxadee noo tahay runaantii waa maalintii saddexaad ee dhallinyarada soomaaliyeed ee shirkan oo u socdo oo runaantii shirkan muhiimad gaar ayuu noo leeyahay haddanahan dhallinyarada soomaaliyeed sababta waxay tahay dhallinyaro kala duwan oo ma- isku imaaday kow in horta u yahay isdhexgal ee ku sheekaystaan xaaladahooda iyo isku bartaan wax badan ee kala faa'iidaystaan Eh, intaas idoo muhiim eed aadane waxaa saddexda maalmood laga faa'iiday in cashiro la barto in yacni eh, conference call hataa la galo oo oo dhalinyaro yani wax samaysay oo amba isbedel sameeyey oo dalka dibadiisa jiraan in yani dhallinyaradii soomaaliya ee wadahadal la sameeyeen maanta oo runaantii ah maalintii ugu dambeysay dhallinyarada maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir dhammaan waxay soo bandhigayeen qorshooyinkooda fog ee dhallinyarada maxaa wax loogu qaban karaa iyo sidee lagu horumari karaa annagoo ka faa'iidaysanayno qorshooyinkaas runaantii annaga ka gobol ahaan waxaa soo bandhignay waxyaabihii annaga noo qabsoomay oo aan ku guulaysanay iyo waxyaabihii aan rajeyhayno mustaqbalka fog inaan qabanno waana lasoo bandhigay runaantii si qurux badan aynu usoo bandhigay maamul goboleedyada dhan iyo gobolka banaadir taasoo runaantii ah dhallinyarada soomaaliyeed mar walba haddii la garab istaago amba lagu taageero howlahooda inay wax badan ka bedeli karaan dhalinyaradu waxay iskugu jiraan dhalinyaro waxbaratay iyo dhalinyaro aan waxbaran dhalinyarada waxbaratay waxay u baahan yihiin in la jiheeyo laguna jiheeyo dowladnimada iyo wadaniyadda intaas haddii ay helaan aqoontooda iyo wadaniyadda ayagoo kaashanayaan dalkan wax badan ayay ka bedeli karaan labaatan iyo toddoba sanoo burbura ah kusoo jirnay annaga odayaasheenna anaba dadkii annaga naga horreeyey kuma fikirin ciyaalkiina nolol nooce ayay ku noolaanayaan waxaan la kulannay haddii aalid waxbarashadii iyadoo aad noogu adag tahay ee dhallinyarada wareeg badan ay gelayso laakiin haddii aanaan dhallinyarada soomaaliyeed oo hadda dalka hadda aan yani jiilka hadda aad jooga aan ahnay waxaan ka fikiraynaa mustaqbalka fog ee jiilkeena annaga carruurta naga dambayso si ay u helaan nolol fiican iyo mustaqbal fiican iyo waxbarasho iyo caafimaad waa inaa hadda dalka nabadiisa iyo horumarkiisa a u istaagnaa waa mahadsan tahay gudoomiye dadka ku dhagaysanayaan social media kaala socdo gaar ahaan dhallinyarada ah waxa ay qalbigooda ku jira shan iyo tobanka may xuska wuxuu ku soo aaday xilligii ugu xumaa ee dhallinyarada soomaaliyeed xilli colaad saboolnimo shaqo la-aan dhibaatooyin dil qarax qof dhaftii halligay gaar ahaan gobolka banaadir oo caasimadii ah gudoomiyihiisa aad tahay juhdiga lagu bixinayo amniga doorka dhallinyarada kaga aadan qorshahaagu ku degsan fursadan maxaa kaga faa'iidaysatay
waa mahadsan tahay runaantii waa arrin aad iyo aad hortaro muhiim u ah magaalada muqdisho waad dareemi kartaa toddobiyo toban degmo waaye markii la dhahane amba kontaroolada amba meelaha laga soo galo shabeellada dhexe shabeellada hoose intaba xiriira la leenahay oo waxwaaye waa isku furan yihiin marka dhallinyarada markii la dhaho amniga door nooce ayay ka qaataan annaga ka dhallinyaro gobol banaadir ahaan waxaan sameynaa qorshooyin ku aadan sidii dhallinyarada ugu dhiiri lahaayeen inay amniga ka shaqeeyaan taasna runaantii wax badan ay ku guulaysteen oo hay-adaha amniga kulamo badan aan la yeelanay waxaan qabanay barnaamij aan ugu magac darnay nabadside marka nabadsida marka ciwaankaas qofku arko kulamada aan iskugu keenno waxaan sameynay toddobaatan dhallinyaro ah oo dhallinyarada ugu firfircoon degmada inaan inta isku keenno labaatan haween ah oo haweenka as dhigi karno degmada xog badan ay ka hayaan iyo toban culamaa udiin ah kulankaas wuxuu ahay ciwaanka waxaa ugu dhignay nabadside waxaan lagu falanqeyhayay sidee looga hortegi karaa dhibaatooyinka magaalada muqdisho mar walba ka dhaco haddii ay naqaleed in hoteel dad bulsho iskugu imaanaya in hoteel la weeraro in qof iska dhallinyaro ah la dilo ama qof dowladda u shaqayso markaas dadkii markii fikradaha ay isku dardaraan oo dhan waxaa ka soo baxaya runaantii waxyaabo miro dhal ah annaga markii aan fikradahaas aan aruurino oo fikradihii nooga soo baxo waxaan sameynaa inaan la wadaagno dowladda iyo hay-adaha ay quseeyaan sidaan iyo sidaan wax laga bedelo waxyaabihii ugu badnaa waxay ahayd in dhallinyaradii ay ka imaaday waa in horta dhallinyarada ay ka qayb galaan hay-adaha amniga dhallinyarada waxay barteen aqoonay leeyihiin laakiin mar marka qaar kuma dhiiri karaan waxaanoo suurto gashay in dhallinyaradii aan ka dhaadhicino inay hay-adaha amniga ku biiraan si dalkan loo badbaadiyo marka waa noo suurto gashay taliyaasha dhammaanna runaantii waa ugu mahad celihaynaa in dhallinyaradii ay aamineen hadda waxaad arkaysaa magaalada muqdisho kontarooladeeda hal nin oo oday ma fadhiyo ma joogo inta joogto waa dhallinyaro ujeeddada laga lahaayna dhallinyaradaas waxay tahay in dhallinyarada kale ayaga inay isfahmaan dhallinyarada xun kooda xun oo hadda oo dhanka kale ku jirona inuu dareemo ninka saaxiibkiisa maanta inuu dalkiisa difaacayo asagana oo dalkiisa burburihayo si markaas oo niyadiisa ambi kale usoo baraarugto oo ugu baraarugto sida dalkan ugu soo biiri lahay marka annaga ka dhallinyaro ahaan marka aan runta ka hadalno amniga ahmiyadda koowaad noo leeyahay wuxuu ahmiyadda koowaad noogu leeyahan waxay tahay nabad markii la helo nololaa la helaa marka arintaas in dhallinyarada lagu dhiirigeliyo inay amniga ka qayb qaataan makaraan awood ma u leedahay in aad waxyaabaha dhibaya dhallinyarada aad ka hadasho waxyaabaha faa'iidada ay u baahan yihiin aad ka hadasho isla markaana madaxdu ma kuu dhegduleesha
waa mahadsan tahay talooyinkaas horta ku aadan dhanka amniga dhallinyarada runaantii aad iyo aad ugu qayb qaadanaa oo aniga ahaan iyo dhallinyarada guud ahaanba sababtoo ah qofka lagu tashaayo waa dhallinyaro dalkan haddii oo sagaashan iyo sagaashankii iyo sagaashan iyo labadii haddii dhalinyaro lagu burburiyo maanta waa in dhallinyaro lagu dhisaa waxaana og tahay inta badan dhallinyarada markii ay dareemeen dalka inay ayaga saamayn ku lahaayeen maanta waxaad arkaysaa dhallinyaro fara badan oo ku dadaalaya si dalkan uu ku dhismi lahay marka madaxda runaantii waxyaabaha dhallinyarada soo gaaro awood waa u leenaho sababto annaga wakiil waxaa kanahan dhallinyarada oo ku dhaqan caasimadda markii qofkii dhib soo gaaran inaan ka hadalno oo dhahno qofkan dhibaatadaasa soo gaartay si markaasi oo wax looga qabto madaxdan runaantii xiriirka oo ku aadan arrimahaasna boqolkiiba boqol aad u wanaagsan yahay waxaa aad u badan fantaasiyada iyo kulamada sanadlaha ah ururada dhallinyarada kan qaran hadduu yahay kan heerka gobol waxaad moodaa in madaxda xilalka haysa aysan kuwa wacyigelintooda ku jirin fursadda munaasabad inay ka qayb galaan kasikoo baahida shaqo la-aanta iyo dhibaatooyinka iyo dhallinyarada qaarkood ee hoolaha aad sheegtay dhibaatada ka soo gaadha ee curyaan noqda oo kale ma ka warqabtaa sidaa arrintaas codkaaga meel dheer u gaarsiisaa natiijo waxtar lehna maugu soo saartaa oo maugu soo dhicisaa dhinaca iyo gobolka hadday ahaan leed
waa mahadsan tahay runaantii taasaan ugu soo saarnaa sababtoo ay qofka baniaadanka marka asagoo howl ku jiro amba kale asagoo dowlad u shaqeeya amba asoo shacab eba haddii ay wax soo gaaraan runaantii waxaad og tahay dowladdan hadda oo hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo runaantii waa dowladdii shacabka waxayna diyaar u tahay mar walbana qof walbo dhibaato soo gaarta inay garab istaagto waxaad og tahay dad badan oo dhibaato soo gaara ama qarax ha ahaato ama dhibaato kale ha ahaato caafimaadkooda dalka wax looga qabo waa in dibadda loo qaado taasna waxay kutusay runaantii dowladda ahmiyadda ee sii hayso ee shacabkeeda soomaaliyeed tan kale oo ku aadan fantastiyada ee kulamada dhallinyarada ee qabanayaan oo samaynayaan yacnii madaxda ama mas-uuliyiinta ku dhiirageliyaan oo makasoo qayb galaan annaga kooiyo tobanka bishii may oo aan u asteenay maalin dhallinyaro inay tahay isbuucii dhallinyarada degmada dharkiinle waxaa ka furnay kulan ku aadan afar degmo ee galbeed daynile iyo wadajir iyo kaxda iyo dharkiinle ay ku tartamayaan taalantigooda hal abuurka ay leeyihiin waxaan lagu tartamayay saddex qodob oo ah gabay iyo sheeko iyo artis ugu talagalna ko iyo tobanka bishaada aa furnay waxaa noo furtay wasiir khadiijo wasiiradda dhallinyarada iyo sboortiska iyo guddoomiye ku-xeenka arrimaha bulshada iyo maamulkii gobolka barnaamijkaas ujeeddadiis wuxuu ahay in dhallinyarada la muujiyo waxyaabaha ay awood u leeyihiin waxyaabaha ay soo saari karaan runaantii waxaa ka soo qayb gashay ugu yaraan dhallinyaro gaaraysa siddeed boqol oo dhallinyaro ah oo ka kala socotay afarta degmo waxayna sameeyahayaan waxay muujinayaan taageerada ay u hayaan degmooyinka dadka u tartamaya iyo xamaasadda ay lahayd marka dhallinyarada waxaa jiro waxyaaba oo ayaga hibo ilaahay siiyey oo markii oo la dhaho hibada soo bandhig marka la dhaana runaantii markay sameeyaan aan la yaabays marka dhallinyarada waxaan ognahay boqolkiiba taatiishan inay dalka yihiin boqolkiiba siddeetan iyo shanna ma shaqeeyaan oo shaqala-aanaa jirto dowladdiina runaantii ma wada shaqaalaysiin karto oo hadda gobolka banaadir waxaa jirtay xukuumaddii xasan cali kheyr ra-iisul wasaare oo runaantii kheyr allah siiyo in kun dhallinyaro ah oo ku dhawaaqay in la shaqaalaysiiyo haddana laba kun oo kale haddana ay imaado oo adiga mashruuc oo iska hay-ado oo dhahayaan mushaaraa siiyana degmooyinka loo isticmaalo yacni degmooyinka ka shaqeeyaan faa'iido weynaa laga hela arrintan ma meel martay arrintaas waa meel martay ilaa haddayna shaqeeyaan dhallinyaradii kunkii dhallinyaradu ay dugsi sare ahayn ee ka baxeen dugsi sare ka baxay in degmadii lagu xiray aqoon ayagoo u laheen dadka inay barteen bulshada inay barteen maamulka degmada ee hore aan u aqaanin inay barteen in waaxihii la geeyey waaxihiina ay sameeyeen dadka maamooyinka ah oo runaantii ka shaqeeya malaamileyga inay yacnii u sameeyaan inay wax baraan hataa oo maadaama wareysteen ay dhaheen dad tiro badan soo baxeen waaxdii ay ku bixinayaan cashiro iyo iskuul ay ka dhigeen marka dhallinyarada awooddaas ay leeyihin waxyaaba looga faa'iidaysta waxaa ka mid ah degmada in ay sameeyeen dariiseyntii oo yacnii tirikoob degmooyinka oo dhan marka kunkaas oo la shaqaalaysiiyey muddo hadda waxay shaqaynayaan sanad taasna runaantii dowladdaa samaysay marka markii sanad walbo amba labadii sano mar haddii kun dhallinyaro ah fursaddaas la siiyo kun qoys ayay wax u qabanaysaa marka runaantii howlahaasna meel fiican ay marayaan aad iyo aad runaantiina dowladda ugu mahad celihaynaa dhallinyaradan hadda waxay ka qayb qaadatay barnaamijkii isxilqaan ee maktabadda qaranka lagu dhisaayey iyadoo degmo walba ee maalin inta gashay ee doorkeeda ay ka qaadaysa marka dhallinyarada hadda sanadihii hore iyo sanadkan way kala duwan yihiin oo sanadkan waxay ku baraarugsan yihiin dalka inay ayaga leeyihiin
ugu dambeyntii fursaddan wadajir radio program fariinta aad u sidaa dhallinyarada maxay tahay
fariinta aad u suga dhallinyarada waxay tahay maanta waxaan ahnay dad dhallinyaro ah waxaan leenahay awood waxaan leenahay xoog berrito markaan gaarno konton amba lixdan wax aa qaba karno mala hadda xoogga annaga aan leenahay iyo enerjiga annaga hadda nagu jiro waa inaad dalkeen ugu faa'iideynaa dhallinyarada gees ilaa gees raascadsar ilaa raaskambooni inta joogtana ay ku fikiraan dalkan sidoo kuu naqa lahay dalkii barsimaadkii sidii dowladdii dowladdii dhexe u jirtay sidoo ku naqlahay dhallinyaradana waxaan ugu baaqayaa inay ka inay ka fogaadaan qabiilka iyo qabyaaladda qabiil waa la isku aqoonsadaa laakiin waxaa daran qabyaalad markii la dhaho marka inay sameeyaan dowladdana inay taageeraan dowladda waxa waaye haddii aanad dowlad taageerin waxuma qaban karta marka in dhallinyarada ay ogaadaan dantooda meesha ku jirto dantooda waxay ku jirtaa in dalkaani oo nabad noqdo inuu xasilooni helo marka insha allah tacala waxaa rajaya dhallinyarada inay garan doonaan inay waddankan ayaga leeyihiin ayagana u istaagaan cabdikaafi maxamuud makaraan gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir oo barnaamijkooda jiru warramay ayuu kaasi ahaa dhallinyarada baahiyaha gaarka caqaba waxay qabaan caqabad u gaar ah dhibaatooyin ayay la kulmaan waxaa ka mid ah in mararka qaar waxbarashada laga fuquuqo inaanay heli karin waxyaabihii ay u baahnaayeen ismaaciil axmed cali waa mid ka mid a dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba urur ay ku midaysan yihiin dhallinyaradaasi ayuu guddoomiye u yahay waxaa kale uu waxbaraa dhallinyaradaasi qayb ka mida oo ah kuwooda araggala ismaaciil aragla'aantu goormay ku soo bilaabatay waxbarashada sidee buu ugu dhiiraday haddase waa sidee dareenkiisa haddii aan horta aniga is-ammaano waxaa la mogta nin is-ammaano waa ri isnuurta laakiin aniga alxamdulilah intii tabartayda waan qabtay ilaa labada kun shan iyo tobankii sidii aan ugu soo raabtay iskuulkii aan u dhameeyey aan muqdisho ugu soo laabtay alxamdulilaah waa howl badan baa qabtay macalin baan ka bilaabay markii iskuulkii laga arkay howlkarkarnimadeydii quaalitigii ardaydii kor u kacay luqadii ingiliishkii xisaabaadkii sayenskii saddex maada baan isku dhigay because macalimiinta aaday u yaraayeen alxamdulilah maamulka iskuulka wuxuu gartay inaan doorweyn ka ciyaaraya iskuulka ka bacdii waxaa noqday vice chairman adiga muddo ka bacdina waxaa noqday principal of the school maxaa yeelay saaxiibkay ayuu ahaa wiil maamulaha ka ahaa meesha marka aad iyo aad markuu arkay inuu ugu kalsoonaaday inaan howshaas waajibkeeda ka bixi karo dhinacan aaminaada hantida ha ahaato iskuulka ha ahaato kartida dulqaadka si walba markuu fiiriyey ayuu iskuulkii handover ku sameeyey alxamdulilah ka bacdina meeshii aan ka soo bilaabay xilligii taabidna waa la soo kowsado garab weyn ayuu isiiyey taabid asigana maasha allah waa garta marka maxay kula tahay dhallinyarada ama araggala ama naafada ah ama baahiyaha gaarka qaba markaan si guud nirahno kuwooda ugu daran waddanka ku nool sidee sidee looga faa'iidaysan karaa sidee ayagoo naftigooda isugu faa'iidayn karaan bal ka warran horta waa alxamdulilah soomaali hore waxay u tiri madaxa muuqdo iyo midda saawira lagama quusto waxayna ula jeedeen qofba mar hadday nooshahay wax bay qaban kartaa marka saas daraaddeed aan mar walba waxaan aaminsanaa in aanan bulshada lagu naqan culays bulshada aad waxqabad nin leh aa u naqato ama gabar leh si aad wax walba door uga qaadato marka alxamdulilah sidii daraaddeed ayaan u jecelahay dadka aragala amba dhigahala inaanu caawiyo si ay wax u qabsadaan dadkoodana wax ugu qabtaan si ebri aynan culays ugu dhaqan kaba soo qabo haddii isku dowladdii hadday shaqo abuur samayso wasaaradihii hadday shaqaale qaadanayaan hay-adihii privatka hay-adaha centerka oo public hay-adaha ah iyo gobolka meel walba ay ahaataba iyo degmooyinka waxay u baahayiin shaqaalo shaqaalaha haddii uunan skiilis lahayn oo aqoon lahaynna wuxuu tiraya ma jirto waa qofta inay wax kusoo gelinayso faa'iidadaada faa'iido inay kusoo gelinayso saas daraaddeed ayaan ugu dadaalayaa in aan dad badan u soo saarno si baahidii dalka ay wax uga xaqabtiraan iyagina u faa'iidaystaan dadka u dhaqdaan intay nool yihiin dad faraxsan waxay shaqaystaana ay cunahan intii ay cuni lahayn wax la siiyey way arrintan marka adiga marka aad dib u eegto goormay kugu soo bilaabatay maxaad se ka baratay
arrintan waxay igu soo bilaabatay anigoo iskuulka class eight marayo ayaan waxaan dareemay fasalka sideedaad marayo nairobi school diika primary school dhahayo ayaan soo xasuustay maxaa yeelay mar walbo haddii guidance nin dhahayo ayaa dad ayaa ku wadaayo qof ayaa ku wadaysa maqaayad baa lagu geynayaa maqaayadii baa laga dhiibaya maadaama arday baa tahay waxaan ku fikiray beri ka maalin ismaaciilow arday ahaan maysid sida hadeertaa dhacdooqaada uga ciyaaraysidna ugama ciyaaraysid midda kale haddana ilmahaaga amba dadka adeerada amba aad u tahay soomaalida amba saaxiibadaa ayaa dalba doono waxaan u bahnaanaysaa inaad mas-uuliyad aad ka qaadato saas daraaddeed ayaan isku saaray xil inaan wax u qabto bulshadayda waa garta marka arag la-aantan ama arintan hadda aadna wax ku baratay ku shaqaysay oo haddana tusaale fiican aad u tahay dhallinyarada araggala ama baahiyaha gaarka qaba si guud goormay adiga kugu dhacday arag la-aanta waxay ku dhacday labada kun iyo saddexdii anigoo saddex iyo toban jir ah waxaa kaaga sii daran markaan tegay iskuolkii oon arkay fartii inay dhibco tahay waan malaysan waayey waxaan isdhihi jiray farta waa fartii aada ogeed laakiin sutu xariiqban leh mayna naqan waa dhibco maadaamay dhibco naqatay kabacdi maskaxdayda adjash ku sameeyey waan ceeliyey waxaan ereyey wax walbay ahaataba dad baa bartay inaad barata weye saas daraaddeed ayaan xoog ku saaray muddo laba wiig gudahoodana ku kafagaray wax walba qofka laga yaabo inuu araggan la-yahay ama dhibaatooyin kale oo qabo baahiyaha gaarka ka mid ah maxay kula tahay muxuu qabsan karaa
wallaahi wax walbuu qabsan karaa adduunyada waxaa la yihahdaa waxaa ka mamnuuca baabuur inuu wado iyo diyaarad adiga wixii daraawnimo ah ayaa ka mamnuuca inkastoo adduunyadii technolojiyadii hormartay oo la gaari doonana xili combyuter oo wado taas baa ka mamnuuca iyo wixii adiga shaab wixii adiga wax wax goynayo ku xiriiro amba koronto ayaa challenge u keeni karo
marka dad badan oo quustayaa jira ama wax ma baran kartaan wax ma qabsan kartaan isleh dadkaasi maxaa la gudboon waxaa la gudboon in ay kalsooni ay naftooda siiyaan is aaminaan soomaali waxay tiraahdaa biyo saabadaada looga dhargaa ay wax walbo awoodooda iyo kartidooda ay ku keensadaan si ay iskugu filnaadaan waxna u bartaan maxaa yeelay cunug walba wuxuu ku dhashaa sagaal bilood haddii aad sagaal bilood ku dhalatay cunug sagaal bilood ku dhashay unkaa horumaraba waa qalad waay arday baad hadda waxaa u dhigtaa macallinaad tahay urura ka tirsantahay marka aan ku horumarno iskuulkaaga ardayda dhigato waa nuucee intiisa la eg tahay wallahi arday dhowr adiga ilaa konton gaaraysa waaye waa inta hadda dhigato inkastoo isbabedesha numbarka marmarka qaarkood arday arag la waaye qaar kombyutaro ay saa-id u barteen qaar saynska jecelyihiin qaar carabiga jecelyihiin qaar ingilishka jecelyihiin aadayna u faraxsan yihiin waxay doonayaan maadaama maamulahooda uu arag la-yahay iyagana waxay rajaynayaan inay kasii fiican gaaraan ka dhallinyaro ahaan maxaa hadda aad dareemaysaa inay caqabad ku tahay dadka baahiyaha gaarka wallaahi waxaa caqabad ku ah wadankii infrastructurekii kabsoqba wadooyinkii waa burbur oo qofti hadday isku filnaan leed oo kaligeed socon laheyd socon ma karto midda kale dowladdii shaqooyinkii dadkii lagama qaybgelin weli oo way sugayaan taas waa caqabad labaad midda saddexaadna waxaa waaye waxaa waa bulshadii ayaa si uun u fahmaya waxaa lagu maleeyaaba iyaan jiran tahay marmarkii qaarkood meel aanoo maraya waxa laydhahayaa walaal waa lagu ducaynayaa ilaahay indhaha ku caafiyo waa jiran yahay anigana waxaan ku dhahaa ma jirani aragga iga maqan waana ka maarmaa maadaama ilaahayba uu ii gartay anigana waan ku soconayaa intii uu ilaahay siiyey waay ugu dambeyn qofka baahiyaha gaarkaa qaba noocyadooda kala duwan marka laga tago in wax loo qabto dadka ay dalbadaan in ayaga wax loo qabto la caawiyo haddana maxay kula tahay in iyaga naftigooda ay wadankooda u qaban karaan dhallinyarada kuwa wax badan ay u qaban karaan qaar baa suxufiyiin ah qaar baa abaawane ah qaar baa qofba si macalimiin ah mid dugsi iyo mid iskuulba mid maadi iyo mid oo cilmi diineed ah marka meel walba ay ahaadaanba wax weyn ayay ka geysan karaan because bulshada ayay wax u tirayaan soomaalina waa aragta waa shan iyo toban milyan haddii la yidhahdo inta disabilityga laga saarayaana waa boqolkiiba labaatan ina ka yihiin waa aad iyo aad door weyn bay ka qaadanayaan
ismaaciil axmed cali oo ah guddoomiyaha urur ay ku midaysan yihiin dhallinyarada baahiyaha gaarka aqaba isaguna ah macallin ee ardayda araggala waxbara ayuu ahaa wax kaleu xubin ka yahay golaha sagaalka ah ee kumeel gaarka ah ee dhallinyarada qaranka isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii wadajir ee toddobaadkan ciddii useega waxay dib ka geli karaan barta internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho doodneed iyo sidoo kale baraha bulshada sida facebookga barnaamijka wadajir ee dowladaha hoose iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aragtidiinna wixii ku saabsan barnaamijka wadajir waxaad inoogu soo diri kartaan bogga barnaamijka wadajir ee wadajir hannaanka qaran ee dowladaha hoose intaan mar kale dib uu kulmi doonaa nabadgelya insha allah
sani waxyaayagii rumaadow shicibiyaahow wanaagsani waxyaayagii rumaadow wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal